frank c morelli waa aabbaha camden wiilkaasi oo si qaynuunka waafaqsan bunduq u iibsaday isagoo ku sugan magaalada milwaki ee gobolka wisconsin camden ayaa qorigii u iibsaday isku dilay bishii disembar sanadkii laba kun iyo labaiyo labaatan kadibna dhaawacii u dhintay shan bilood kadib intaasi kadib ayaa camden aabihii uu noqday dadka u qareema in baadhis buuxda lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya xajmiga waraaqaha diiwaanka caafimaadkiisa ee cisbitaalka yaallaa waa ilaa iyo lix inji markii uu qoriga iibsanayey cidna ma eegin diiwaankiisa caafimaadku waxa uu sheegay in tobankii sane ee u dambeeyey uu ku hanjabi jiray inuu isdilaya ayuu yidhi tirada dadka qoryaha nafta iskaga gooya ayaa meeshii ugu sarraysay gaadhay sanadkii laba kun iyo saddex iyo labaatan tiro dhan toddobiyo labaatan kun iyo saddex boqol oo qof ayaa bunduq naftooda ku qaaday sida ay muujinaysa xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee maraykanka camden aabihii simeroli oo rajeynaya in halbeegyada hubka badqabka la adkeeya ayaa sheegay in bisha nofembar uu codayn doono xisbiga dimuqraadiga kaasi oo ololihiisa mudnaanta koowaad arrintan siinaya ediseles oo tababare dhinaca hubrididda ah islamarkaana codkiisa dhiiban doona ayaa fahamsan baahida sharciye loo sameeyo hubka hase yeeshee ma taageersana in qaynuuno adadag lasoo rogo dembiilayaasha iyo xitaa argagixisadu danka ma laha dembiyada iyo sharciyada loo sameeyo hubka sharciyadaasi waxay keenayaan oo keliya inay xadidaan xaqa aanu u leenahay inaannu hub haysanno si aan nafteenna iyo ta qoysaskeenna ugu ilaalina ayuu yidhi nik metesweski oo ka tirsan hay-ad kasoo horjeeda rabshadaha hubka ka dhasha laguna magacaabo wisconsin antivilance effort ayaa sheegay in sharciyada hubka oo la adkeeya ay nolol badbaadinayaan waxaan si weyn uga shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa sharciyo xoog badan oo xadida hubka waana hanaan hubka lagaga qaadayo dadka naftooda ama dadka kale khatarta kuwa ayuu yidhi tartamaha dimuqraadiga kamal haris oo iyaduba qori haysata ayaa ballan qaaday inay meel marin doonto waxa loogu yeedho sharciyo digniin muujinaya waa haddii ay xilka madaxtinimo ku guulaysato waxaan taageersanahay qodobka labaad ee dastuurka waxaan rumaysanahay inaan u baahan nahay inaan dib u dhaqangelinno mamnuucidda hubka waxgumaada qofkana la mariyo baadhis dalka oo dhan ah iyo sharciyo amraya in hubka meel badqabla lagu hayo ayay tiri donald trump oo isagu doonayay in dib mar kale loogu soo doorto ayaa wacad ku maray inuu khafiifin doono xayiraadda lagu hayo hubka waxaana uu su-aal geliyey meeshaay kamala haris hubka ka taagan tahay weligeed waxay odhan jirtay hubka waan ururinaynaa hadda waxayna leedahay maya hubku wuu fiican yahay sidaas arrintu uma shaqayso dadow hubka ayay idinka ururinaysaa ayuu yidhi si ka duwan hadallada trump haris waxay sheegtaa inay doonayso in si caqligala hubka loo yeesho islamarkaana ayna doonaynin in qof walba hubka laga qaado macreb hols oo leh goob hubridista lagu barto oo dhinaca doorashadana dhexdhexaada ayaa arkay in isbaadhista guud ee lagu samaynayo dadka hubka haysta ee haris soo jeedisay uu yahay ka isaga u cuntamaya hase yeeshee waxa uu arkaa in mamnuucidda hubka sida a r aanu yaraynaynin gacanka hadalka hubka la xidhiidha waad heli kartaa hub soddon saddex iyo soddon ama konton mar darandoori u dhacaya marka laga hadlayo awooddiisa waxaa jira kala doorashooyin kale oo badan oo aan ahayn a r ayuu yidhi reb hols oo doorashadan trump u codayn doona ayaa rumaysan in dhaqangelinta sharciyada hubka ee hadda jira ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee dhimashada ka hortegi kara laakiin marka dalka oo dhan la eego tobankii qof ee qaangaadhaba lix qof ayaa qaba inay aada u fududahay in si sharciya hub loo helo waa sida laga soo xigtay baadhis ay sanadkii hore sameeyeen xarumaha cilmi baadhista ee pew and gallup